bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عlى rasuuli اllah salى اllahu عalayh wعlى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suurat اlsraa waxaanu ku joogaa aayadda sideed iyo soddonaad suurat lsraa waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo toban aayadood xuruufteedu waa lix kun afar boqol iyo lixdan xaraf kelimaadkeeduna waa kun shan boqol iyo saddex iyo soddon kelmadood haadihi suura bilowgeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qisatu mucjizati alisraa'i waalmicraaj qisadii ku saabsanayd mucjisadii al-israa waalmicraaj oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam markii laga dheelmiyey goor habeennimo ah masjidulxaraam ama xaramkii maka ee lage la geeyey masjidul aqsa fii beyt almaqdis goor habeennimo ah halkaana samaawaadka sare laga korsiiyey mucjisada aada iyo aadka u cajaa'ibta iyo aayaadka badan ee nebiga halkaa inta laga qaaday samaawaadka sare la korsiiyey ayaa aayaadka bilowgoodu suuraddan ay ka waramayaan waana xadiidkii dheeraa ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay mucjisada habeenka iyo cajaa'ibtuu arkay oo malakul jibriil oo hogaaminaya ayaa toddobada samo samo-samo ay u mareen mid walbana marka waxa weeyaan ay soo joogsadaan ee la yidhaahda man ee uu yidhaha waa jibriil ee ay malaa'igtu weydiiso waman macak ee uu yidhaha muxamed ayaa waxay odhanayeen awaqad ursil oo miyaa la soo diray markaasuu odhanayay haa markaasaa albaabka samada laga furayey sidaas ayaa samaawaadka sare ay u koreen oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aayaadka waaweyn halkaa uu ugala kulmay iyadoo ilaahay tabaaraka wa tacaala si toosa biduuni waasida ula hadlay oo salaada uu ku soo waajibiyey waxaa suuraddan bilowgeeda subxaana aladii asraa bicabdihi leylan markii alla uu tilmaamayay mucjisada aada iyo aadka u layaabka badan ee waxyaabihii caadooyinka ay u yaqaaneen dadku ka baxsan ee ka awood badan waayo shaam ama beytulmaqdis oo masaafo bilo iyo wakhti dheer loo socon jiray ayaa wakhti kooban habeen gudaheed inta la geeyey oo weliba samaawaadka sare la korsiiyey haddana bartii laga qaaday lagu soo celiyey yacni waa mucjizo aada iyo aad u weyn oo u layaab badan aayaad fara badanna uu kala soo kulmay marka mucjisada markii la tilmaamayey waxaa lagu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam addoonnimo oo asraa bicabdihi waxay culimmadu halkaa ka qaataan oo laga istimbaadaya addoonnimadu inay tahay sharafta iyo maqaamka ugu sarraysay qofku uu gaadho an yakuuna cabdan lilaah waayo maqaamka mucjisada badan sifo ka qiimo badan oo lagu tilmaamaa hadday jirto nebigiisa ilaahay waa ku tilmaami lahaa laakiin maadaama sifatulcubuudiya ugu sarrayso iyadaa lagu tilmaamay oo alla waxau ihi subxaana aladii asraa bicabdihi waa sharafulcubuudiya sidaas oo kale maqaamkii qur-aanka markii lagu soo dejinayo maqaam sharaf badan ah addoonnimaa lagu tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih sidaasoo kale fii maqaami taxaddi markii gaaladii la carinayey gaaladii lagu lahaa bal car hadday runtiin tahay waxaad sheegaysaan qur-aankan oo kale keena waxaa lagu tilmaamay cubuudiya oo alla waxa uu yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina faatuu bisuuratin min mili wahaakada fii maqaami dacwa addoonnimaa lagu tilmaamay wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa maqaamaadkii iyo munaasabaadkii ugu qiimaha badnaa nebi moxamed ee soo mara haddii addoonnimo lagu tilmaamay taasi daliil waxay u tahay maqaamka addoonnimadu inuu yahay maqaamka ugu sarreeya ee qofku uu gaadho waxaa kaloo aayaadkan rabbi uu ku tilmaamayaa wax ka mid a taariikhu bani israa'iil oo ah inay arlada laba goor fasahaadin doonaan oo kibir iyo qooq iyo isla weyne markay sameeyaan ilaahay uu ku sallidi doono qaar addoommadiisa ka mid ah oo kibir jabiya oo cuquubo iyo cadaab culus mariya oo abaalkooda ka waraabiya وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وحكى سورة الله وكت المامي بلوغيدة مهمة القرآن الكريم مهمة قرآن كشرفت بدن iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u soo dejiyey inuu dadka ku hanuuniyo wanaag oo dhan dhinac walba camal iyo caqiide iyo akhlaaqba oo alla waxau idhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran kabiira waxaa kaloo rabbi uu kaga waramay aayaadkan dabiicatu linsaan dabeecadda insaankee degdega ku beeran yacni degdega insaanku uu leeyahay iyo dabeecaddaa xun ayaa la tilmaamay oo rabbi waxa uu yidhi wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayr wa kaana alinsaanu cajuula waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay aayaatuhu alkowniya wa sunnat llahi fii cibaadihi asaabiqiina lilictibaari bihim waxaa rabbi uu tilmaamay aayaadkiisa kownigee waaweyn ee calaamadda u ah cadamadiisa iyo weynidiisa wax ka mid ah iyo sunnada ilaahay uu kula dhaqmay kuwii hore ee fasahaaday si loogu waantoobo wax loogu qaato wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawna aayata alleyli wajacalna aayata annahaari mubsira litabtaguu fadla min rabbikum walitaclamuu cadada asiniina walxisaab wa kula shayin fasalnaahu tafsiila ilaa qowlihi tacaala وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وحكى رب تلمامي جزاء من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة روح الدنيا دونك أه إن همك لبلهين أبالكي سوحويهي iyo ruuxa aakhira doonka ah ee ilaahay dartii u camal falaya abaalkiisu waxa uu yahay oo alla waxa u ihi man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid huma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura waxaa kaloo rabbi uu ku tilmaamay aayaadkan awaamir wa nawaahin muhima lilcibaad awaamir waaweyn oo ilaahay addoommadiisa uu farayo iyo nawaahi waaweyn oo ilaahay addoommadiisa uu diidayo uu ka nahiyayo ayaa aayaadka u dambeeya casharkeenna alla uu ku tilmaamay aayaadka ka bilaabmaya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ilaa aakhiri alaayaat allah waxa uu ihi subxaanah بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله حول سبحانه سبحانه وحن زهنا دي أو عبلا وأو حمان أو دنك برئة aladii allaha asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisii nebi muxamed leylan goor habeennimo ah min almasjidi masaajidkiina ka dheelmiye oo ka guuro geliyey masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa waa maka eh ilaalmasjidi masaajidkii xaggiisana u dheelmiyey masaajidkii al aqsaa ee fogaanshaha badnaa alladii masaajidkaasoo baaraknaa aanu barakaynay xowlahu hareerihiisa waa masjidul aqsaa oo beytulmaqdis ku yaalla dhulkii barakaysnaaye maxaanu masjidul xaraamka maka uga dheelminnay habeennimo oo masjidul aqsa ugu dheelminnay linuriyahu si aanu nebiga u tusinno min aayaatinaa aayaadkayaga iyo cajaa'ibtooda wax ka mid ah si aan u tusinno innahu ilaahay huwa ilaahay alsamiicu waa ka maqalka badan albasiiru ee aragga badan sida caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahayna ee saxdiina waxa weeyi annahu usriya biruuxihi wa jasadihi yaqdatan maaha manaam oo manaam yacnii qofku dee hurdo wixii lagu tuso waxyaabo fara badan oo cajaa'iba ayaa hurdo waxa weeyaan dee qofka lagu tusi karaa waxaase mucjisadu kusii xoog badan tahay isagoo soo jeedo oo soo toosay oo aan hurdin ayaa ruuxdiisiyo jasadkiisaba la qaaday oo la kaxeeyo la dheelmiyey marka waa biruuxihi wa jasadi maaha israa ruuxi oo keliya laakiin isagoo dhammaystiran ayaa jidhkiisii iyo naftiisii oo ku jirta oo uu soo jeedo ayaa laga dheelmiyey masjidulxaraamka oo masjidulaqsa la geeyey oo halkaa ambiyadii ku tukiyey imaaman isagoo imaamu ah waayo waa hormoodkii iyo waxa weeyaan kii ambiyada iyo rususha dee ugu mudnaa marka waxaana loo dheelmiyey dee aayaadkaa rabbi si uu tuso linuriyahu min aayaatina habeenkaa aayaad iyo cajaa'ib fara badan ayuu xaggaa sare kula kulmo ilaahay u tusay min almasjid alxaraam waxa uu jalaalaynku odhanayaa ay min makka fii beyti ummahani yacni masjidulxaraamka wuxuu odhanayaa ay makkata macnaha wuxuu tilmaamayaa masaajidka laftiisa muu hurdin oo lagama dheelmine waa un xuduuddii xaramka ee maka markaa hore aynaynu usoo tilmaannay oo yacni waa mas'alada ay culimmadu ay isku khilaafaan ee khilaafku uu ku jiro waxa weeyaan masjidulxaraamka salaadiisa xataa mudaacafka ee nebigu uu tilmaamay ma masjidka kacbada ku yaalla uunbaa mise xuduudda xaramka ee dhan yacni maka xuduudda xaramka oo dhan waa lagu helayaa ajarka mudaacafka ah marka halkan oo kale u deliishadaan in xuduudulxaram oo dhan ajarka laga helayo oo dee nebigu isagoon joogin masjidka dhexdiisa oo beydkii gurigii umuhaani halkaa isagoo hurdoo joogo halkaa laga dheelmiyey oo xuduuddii xaramka uun ah ayaa haddana min almasjid alxaraami waayo yacni kol haddii xuduudda xaramka uu ku jiro waxa weeyaan dee magacii masjidulxaraamku waa ku dhacayaa waana laga helayaa ajarkii mudaacafka ahaa ee ku soo arooray masjidulxaraamka culimmada qaarna waxay leeyihiin maye isagoo beytu umuhaani hurda ayaa halkaa inta laga soo kaxeeyey halka dheelmintu ay ka bilaabantay xaramkaa la keeno albaabka xaramkaa laga qaaday laakiin sida raajixa waxa weeye halkaa uu joogay beyta umuhaani ayaa laga qaaday masjidulxaraamna waxaa loo leeyihin waa xuduudii xaramka oo dhan leylan yacni leylantaa la nakireeyey jalaaleynku wuxuu odhanayaa al-ishaaratu bitankiirihi ilaa taqliili muddati yacni sida muddada israagu u koobnayd ee habeen gudaheed u ahayd ee ay u yarayd eenay u dheerayn baa nakirannimada leylan lagu ishaarayaa yacni wakhti habeennimo oo kooban oo aan badnayn baa masaafada intaa leeg inta la geeyey weliba samaawaadka sare la korsiiyey haddana halkii laga qaaday lagu soo celiyey subxaana waa ismu masdar ilaahayna tabaaraka wa tacaala tasbiixdiisu muhimadda ay leedahay darteed ayaa ficil maadi iyo mudaaric iyo amar iyo masdar intaba ay ugu timid si laynoo tuso oo laynoogu tilmaamo dawaamkiiyo joogtaynta tasbiixda iyo marnaba inaan waxa weeyaan la fudaydsan oo sabaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi waa maadi yusabixu lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard waa mudaaric sabix isma rabbika alaclaa waa amarkii subxaana aladii asraa waa masderkii ama ismu masderkii intaasoo sifo ama qaab ama nooc waxa loogu keenay muhimadda tasbiixdu ay leedahay iyo dawaamkeeda iyo joogtaynteedu sida ay muhiimka u tahay ee aanay u fududayn subxaana waxa nasahnaadoo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufan alladii allaha asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisii nebi moxamed leylaa goor habeennimo ah min almasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa ka dheelmiyey oo ka guuro geliyey habeennimo ila almasjidi alaqsaa masaajidkii fogaanta badnaa ee beytulmaqdis ku yaallayna u dheelmiyey alladii masaajidkaasoo baaraknaa aanu barakaynay xowlahu hareerihiisa oo dhul barakaysan oo biyo baadba leh oo midho iyo basaatiin iyo wax walba leh weeyaan ardu shaam oo halka beytulmaqdis maxaanu u dheelminay linuriyahu si aanu u tusinay nebi moxamed min aayaatina aayaadkayaga la yaabka badan wax ka mida si aanu usoo tusinno innahu ilaahay huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan albasiiru ee aragga badan ee wax walba arkaaya alla waxaa uhi wa aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay wajacalnaahu waxaananu ka yeelnay kitaabka towraad hudan ay haadiya kii hanuuninaya libanii israa'iil reer bani israa'iil kii hanuuninaya ayaanu kitaabka towraad ka yeelnay inta badanna alkitaabadaa marka la idlaaqo towraad ayaa waxa weeyaan looga jeeda oo ay ku dhacdaa haaliban waxaana sidaa looga yeelay wa acdamu alkutubi asamaawiya qur-aanka marka laga yimaado kutubaha kale waa kii ugu weynaa hudan markaa ismi faacil baynu ka laqbaynay ama masderka u daa lilmubaalaqa xeel dheeraansho darteed oo wajacalnaahu waxaanu ka yeelnay kitaabkii towraad ahaa hudan hanuun baanu ka yeelnay oo libani israa'iil reer banu israa'iil baanu hanuun uga yeelnay anlaa tattakhiduu riwaayadeennan xafsada waa tattakhiduu marka an waxa weeyaan waa mufasiradii oo bimacnaa ey laana waa naahiyo qowlna waa loo qadarayaa uu jalaalaynku walqowlu mudmar buu odhanayaa oo qowl mudmaraa lasoo qadarayaa jamalkuna saasuu tilmaamayaa oo maquulan lahum ama waqulnaa lahum ayuu soo qadarayaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wajacalnaahu hudan libani israa'iil waxaanu kitaabkaa towraada ka yeelnay hanuun baanu reer bani israa'iil uga yeelnay anlaa tattakhiduu waqulnaa lahum waxaananu ku nidhi reer bani israa'iil anlaa tattakhiduu ey laa tattakhiduu ha ka yeelannina min duuni aniga sokaday wakiilaa mid la tala saartood arrinkiinna u bandhigtaan ood iigu shariik yeeshaan ha samaysannina ayaannu ku nidhi waayo dee hidaayada kitaabka waxa ugu horeeyaa towxiidka inay ku toosnaadaan weeyi sidaasaa shirki loogu diiday towxiidna loo faray qiraa'ada kale yattakhiduu haddii la akhriyana wa anlaa yattakhiduu lianlaa yattakhiduu marka waa tacliil oo wajacalnaahu hudan libani israa'iil waxaanu kitaabkaa towraada hanuun uga yeelnay reer banu israa'iil waayo anlaa yattakhiduu lianlaa yattakhiduu si aanay uga yeelan min duuni aniga sokaday wakiilaa mid la tala saarto oo ilaahay sokadii la caabudo oy arrinkooda u bandhigtaan si aanay aniga sokaday u samaysan duriyata man xamalnaa maca nuux sida raajixa duriya waa munaado xarfunidihii laga xadfay macnuhu markaa waxa uu noqonayaa duriyata man ey yaa duriyata man cid ama dad tafiirtoodiiyo ubadkoodiiow ciddaasoo xamalnaa aanu qaadnay maca nuuxin nuux la jirkiisa aanu doontii kula qaadnay yacni dadkaanu nuux doonta kula qaadnay wakhtigii duufaanku u dhacay ee doontaa lagu badbaadiyey nuux iyo intii raacday kuwaanu doontaa nuux kula qaadnay ubadkoodiiow marka waxaa loo dhawaaqayo ee lala hadlayaa waa dadkii ka tafiirnaa nuux iyo intii lala badbaadiyey ee doonta lala saaray saynu hore usoo tilmaannayna dadkii nuux doonta la raacay waxa uun ka baaqi noqday intii awlaaddiisa isaga ka tafiirnayd nuux dadkii kale waxba kama hadhine yacni waxa weeyaan way tafiir go-een oo ilaahay waxa u ihi wajacalnaa duriyatahu humulbaaqiina iyadoo nuux la tilmaamayo ayaa alla waxa uu ihi tafiirtiisi iyo awlaaddiisii nuux waxaanu ka yeelnay kuwa iyagu baaqi noqday ee dadku ay ka tafiirmeen sidaa darteed baa nuux waxaa lagu tilmaamaa abulbashar athaani sida aadam u yahay abulbashar alwal bani aadamka aabbahoodii horey ka tafiirnaayeen ayaa duufaanka dabadiina ilain dadka markaa wixii arlada joogay waa la rogo waa la dabargooyey markaa wakhtigaa wixii ka dambeeyey maadaama dadka tafiirani ilaa yowmina haada ilaa intay saacaddu ka dhacayso ay nuuxun ku abtirsanayaan oy marayaan oo isaga awlaaddiisii uuna ay baaqi noqoto dadkii kale ay dabargo-een waxaa la yidhaha waa abulbashar athaani waa aabbihii labaad ee basharka nebi nuux calayhi salaam markaa kuwa loo dhawaaqayaa dee waa ciddaa ka tafiiran markaa nebi nuux iyo awlaaddiisii oo ilaa yowmina haada waxa weeyaan uu ku dhacayo dhawaqa ama nidahaas marka wakhtigaana waxa uu ku dhacayay dee nimankaa reer banu israa'iil ee lala hadlaayey alla waxa u ihi duriyata man xamalnaa maca nuuxin inahu kaana cabdan shakuura ey yaa duriyata man cid ubadkoodii ama tafiirtoodiiyey ciddaasoo xamalnaa aanu qaadnay maca nuuxin nuux la jirkiisa aanu doontii ku qaadnay kuwaanu nuux la jirkiisa doonta ku qaadnay ubadkoodii iyo tafiirtoodii ka tafiirnaayow hee laa tattakhiduu min duunii wakiila usoo qadar aniga sokaday ha samaysannina cidaad tala saarataan oo aniga sokaday caabudaan ama iigu shariig yeeshaan waayo innahu nuux kaana waxa uu ahaa cabdan addoon waayo innahu nuux kaana waxa uu ahaa huwa nuux cabdan addoon addoonkoo shakuuraa mahadnaq badan macnuhu markaa waxa weeyi sidii nebi nuuxba dee addoon mahadnaq badan oo towxiidka ku toosan u ahaa kuwii ka tafiirmowna ku toosnaada towxiidka oo rabbi u mahadnaqa oo haw shariik yeelina weeyaan macnuhu alla waxau ihi waqadaynaa waxaanu ogeysiinay ilaa bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil oo filkitaabi kitaabkii towraad ahaa dhexdiisa waxaanu ku ogeysiinay ay aclamnaahum ayaa odhanaya aysarku waxaanu kitaabkii towraad ahaa reer banu israa'iil ugu sheegnay ama ku ogeysiinay latufsidunna fi lardi maratayn yacnii arrinkan alla uu qadaray ee dhici dooneen marnaba baaqanayn baanu ugu sheegnay towraad inuu sidan u dhici doono waxaanu u sheegnay waa maxay latufsidunna wallaahi latufsidunna walee reer banu israa'iiloo way idin fasahaadin doontaan oo waa fasahaadin doontaan fil ardi arlada dhexdeeda oo dhulkii shaam ah wallee waa fasahaadin doontaan oo waa ku dembaabi doontaan oo dulmi iyo dembi badanba waa ku samayn doontaan maratayni laba goor ama laba jeer baad arlada fasahaadin doontaan reer banu israa'iilow walataclunna wallee waanaydin isa sarraysiin doontaan culuwan isa sarraysiin isa sarraysiintaasoo kabiiraa weyn waanaydin isa sarraysiin doontaan oo arlada waa ku kibri doontaan kibir iyo qooq weyn fa idaa jaa'a haddaba marka uu yimaado wacdu uulaahumaa ay wacdu uulaa maratay alifsaad fasahaadintaa labada goor aad fasahaadinaysaan marka u horaysa ballanteedu marka uu yimaado ballankeedu fa idaa jaa'a marka uu yimaado wacdu uulaahumaa ay wacdu uulaa maratay alifsaad fasahaadintaa aad arlada fasahaadinaysaan laba goor markeeda hore ballankeedu marka uu yimaado bacahnaa waxaannu idiin soo diraynaa calaykum korkiinna oo ku sallidaynaa cibaadan addoommo addoommada oo lanaa annaga noo sugnaaday addoommada oo ulii ba'sin dagaal u saaxiiba dagaalka oo shadiidin daran fajaasuu dabeed waxay dhex wareegayaan addoommada dagaalka daran khilaala diyaari guryaha dhexdooda ayay gaaf wareegayaan oo ku noqnoqonayaan dahaaban wa iyaaban guryaha dhexdooda ayay dhex wareegayaan iyaga oo doondoonaya cid idinka hadhay oy dilaan ama qafaashaan wa kaana waxaanu ahaaday huwa arrinkaa xaasilka ah ay maa xasala lakum fii hadihi almarati min alkharaabi waddamaar yacni waxa wakhtigaa idinku dhaca ee burbur iyo baaba ah wa kaana waxa uu ahaaday huwa arrinkaa xaasilkaa iyo dhibkaa idinku dhacay wacdaa ballan buu noqday ballanka oo mafcuula la samaynayo oo aan baaqanayn humma radadnaa dabeed waxaanu soo celinaynaa oo lakum idinka idiin soo celinaynaa alkarata rogaal celinta calayhim cadowgiinna korkooda aad ku soo rogaal celinaysaan oo aad libinta mar labaad ka helaysaan ay bacda tawba markaad dembigiinna ka soo noqotaan dabadeed wa amdadnaakum waxaananu idiin kordhinaynaa oo idiin siyaadinaynaa biamwaalin xoolo iyo wa baniina inamo wajacalnaakum waxaananu idinka yeelaynaa akhara kuwa ka fara badan kuwa aad libinta ka helaysaan nafiiraa xagga colka iyo ciidanka ama farabadnaanta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan arrin uu xukumay oo uu qadaray oo dhacayoon marnaba baaqanayn oo reer banu israa'iil ka xasilaya oo waxaa loo sheegay inay horta arlada laba goor fasahaadin doonaan oy ku kibri doonaan kuna qooqi doonaan mar waloy qooqaan oy kibraanna ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ku sallidayo kuwa ka daran oo dulleeya oo qooqa iyo kibirkay galeen ka gooya ilaahay markaa waxa uu yidhi markuu tilmaamay laba goor inay fasahaadin doonaan oo arlada ku qooqi doonaan oo ku kibri doonaan labada goor marka hore wakhtigeedu marka uu yimaado waxaanu ku sallidanaa addoommo dagaal daran aad dagaalka u yaqaano oo aad dagaalka ugu daran way laynayaan waanay qafaalanayaan waanay yacni baabi'inayaan ilaa guryahooda dhexdooda ay dhex wareegaan iyagoo doondoonaya oo raadinaya wax ka baaqi noqday oy baabi'iyaan dabeed alla waxa uu yidhi haddana intaa dabadeed waxaanu idiin soo celinaynaa rogaal celin iyo awood aad ku muquunisaan mar labaad oo isaga dhicisaan dulmigii iyo dhibkii idinku dhacay xoola iyo dadbana waxaad isaga celisaan waa idiin siyaadinaynaa marka jalaalaynku waxaa u odhanayaa waqad afsaduu lmara aluulaa biqatli zakariya calayhi salaam fabacata calayhim jaaluuta wa junuudah faqataluuhum wasabow wlaadahum wakharabuu beyta almaqdis wuxuu yidhi fasaadintii hore ee arlada ay ku qooqeen waxay ku fasahaadiyeen dee nebigii zakariye inay dileen kadib ilaahay wuxuu ku salliday boqorkii jaaluud iyo ciidankiisii way laayeen markaa nimankii reer banu israa'iil ubadkoodii iyo dumarkoodii way qafaasheen baytulmaqdis iyo masjidul aqsana way kharibeenoo intay galeen ayaa ay baabi'iyeen oo ay dumiyeen marka markii hore markaasuu ahaa ayuu odhanayaa jalaaludiin asuyuuti kadib wuxuu tilmaamayaa in boqol sano kadib uma radadnaa lakum lkarata calayhim ay biqatli jaaluuta wa junuudih yacni biqatli jaaluut boqol sano kadib ayaa libintii alle u soo celiyey oo nimankii reer banu israa'iil cadowgoodii intay ku soo rogaal celiyeen ay ka guulaysteen oo ninkii jaaluud ay dileen oo ka xoog roonaadeen saasuu odhanaya jalaaleynku marka markaasi waa markii hore dabeed waana markay toobad keeneen oo uma radadnaa lakum alkarata calayhim ay bacda tawbati ilan markii hore kibir iyo qooq baa yacni waxa weeyaan u sababay dee halaagga iyo dhibkii ku dhacay kadib markii ay toobad keeneen ee ay ka soo noqdeen wixii ay galeen ayaa haddana libintii iyo awooddii alla u soo celiyey alla waxaa udhi in axsantum haddii aad samafashaan oo wanaagsanaataan oo wanaag iyo khayr samaysaan axsantum waad waxaad u wanaag samayseen oo u samafasheenuun lianfusikum nafihiinna waayo ajarka iyo abaalka ka dhasha dee idinkunbaa midhihiisa guranaya wa in asa'tum haddii aad xumafashaan oo xumaan iyo dembi iyo dulmi aad samaysaanna falahaa ay fa calayhaa naftiinna korkeedunbaad ku samayseen oo dee waxa weeyaan dhibaatadu iyadunbay ku dhacaysaa oo ay fa calayhaa ismu lisaa'a dee xumaanta dembiga iyo cuquubada ka dhalata dee nafihiinnunbay saarantae cid kale loo qabsan maayo oo waxa weeyaan laamtani waa bimacnaa calaa waxaa laamta looga cabiray lilmushaakala yacni taa hore ee muqaabilkeeda un inay la mid noqoto lianfusikum iyo falaha laakiin tan dambe waa bimacnaa calaa oo ay ismu daalika calaa anfusikum xumaanta dembiga ka dhashaa dee idinkunbuu idin saaran yihi alla waxau idhi markaa iyadoo siyaaqii iyo hadalkii reer banu israa'iil waxa weeyaan alla uu inooga xikaayoonayo in axsantum haddaad samafashaan oo wanaag samaysaan axsantum waxaa u samafasheenuun lianfusikum nafihiinna oo abaalkiiyo ajarka daydinkunbaa guranaya o u aayaya wa in asa'tum haddaad xumafashaan oo yacni dembi iyo dulmi ah ku dhacdaanna falahaa ay fa calayhaa nafihiinna korkooda unbaa dembiga xumaantaa ka dhashaa u ahaaday ay fa ismu isaa'atikum calayha calaa anfusikum alla waxau idhi faidaa jaaa wacdu laakhira faidaa jaaa marka uu yimaado wacdu laakhirati ay wacdu lmarati alaakhirati marka dambe waa markii labaade markaa dambe ay wax fasahaadinayaan ballankeedii marka uu yimaadana bacatnaa calaykum cibaadan lana ulii ba'sin shadiid waxaad u soo qadaraysaa jawaabkaas oo faidaa jaaa waa jawaabkii hore mid lamid ahum waayo markii horey wax fasahaadiyeenba dee waxaa lagu salliday addoommo dagaal daran markan labaadna addoommada yacni dagaalka daran ee sifadaalunbaa lagu sallidayaa si ay uga argoostaan oo u dhibaan marka alla waxau ihi faidaa jaaa marka uu yimaado wacdulaakhirati ay wacdulmarati alaakhirati markii dambe ee ay wax fasahaadinayeen ballankeedu marka uu yimaadana hee bacatnaa calaykum cibaadan lana ulii ba'sin shadiid waxaannu idiin soo dirannaa oo idinku sallidannaa addoommo annaka noo sugnaaday oo dagaal daran u saaxiib oo dagaal yaqaan ah maxaannu addoommadaa idinku sallidaynaa liyasuu'uu si ay u xumeeyaan wujuuhakum wejiyadiinna macnaha si ay dhibaato idinku geystaan qoomamadeed iyo murugadeedu ka muuqata wejiyadiinna waayo had iyo jeer qofka wejigiisa farxadda iyo qoomamaduba waa meesha ugu horraysay ka muuqato marka liyasuu'uu si ay u xumeeyaan wujuuhakum wejiyadiinna oo macnaha ay idinku sameeyaan dhib raadkeedu wejigiinna korkiisa ka muuqdo iyo waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masaajidkii masjidul aqse ee beytulmaqdisna si ay u galaan oo dee u kharaabiyaan oo u baabi'iyaan kuwii horeba si ay u baabi'iyeen kamaa dakhaluuhu siday u galeen awala maratin markii horeba yacni addoommada dagaalka daran eenu idinku sallidaynaa si ay waxa weeyaan idinkana idin dhibaan masaajidkana u kharaabiyaan siday markii horeba u kharaabiyeen waxaannu idinku sallidanaa si ay wejiyadiinna u xumeeyaan iyo waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masaajidkii masjidul aqsa kamaa dakhaluuhu siday u galeen awala mara markii horeba siday u galeen ee u kharaabiyeen waliyutabiruu iyo si ay u baabi'iyaan maa calow waxa ay ka kor noqdaan ee ay gacanta ku dhigaan ee haleelaanba tadbiira baabi'in oo maa calow looga jeeda ay maa halabuu calayhi wastawlow calayh wax alla waxay qabsadaan ay gacan ku dhigaanna si ay burbur iyo baaba uga dhigaan kaasi waa tafsiir ama waliyutabiruu si ay u baabi'iyaan waxay soo gaadhaanba maa calow intay sarreeyaanee culuwigi iyo khalabadiiyo sarraynta ay leeyihiin yacnii kuwan laydinku sallidayaa in alla intay libintiiyo awoodda haystaan si ay u baabi'iyaan waxay soo gaadhaanba tadbiira baabi'in marka maa calow intay sarreeyaanee awoodda ay haystaan ama maa calow ay maa halabuu calayhi waxay gacan ku dhigaan ee ay qabsadaan ilaahay waxau idhi casaa rabbukum rabbigiin waxa uu mudan yahoo la rajaynayaa an yarxamakum inuu idin naxariisto bacda haadihi almara yacnii markan labaad ee aad wax fasahaadiseen ee haddana mar labaad addoommadan laydinku diree laydinku salliday waxa suurowda rabbi inuu idiin naxariisto waa in tubtum dee haddaad sidii markii hore u toobad keentaan raxmadda rabbi waa la rajaynayaa oo marnaba laga quusan maayo casaa rabbukum rabbigiin waxa uu mudan yahay oo suurowda an yarxamakum inuu idiin naxariisto waa in tubtum waa haddaad toobad keentaan wa in cudtum haddii aad ku noqotaanna ay ilal ifsaadi ifsaadkii haddaad dib ugu noqotaan oo halkiinnii ka miistaanna cudnaa annaguna waannu ku soo noqonaynaa ciqaabkiinna iyo dadkaannu idinku dirannaanu idinku sallidayno marka waa qaacido guud oo ilaahay uu dhigay waana sunna kowniya walan tajida lisunnati illaahi tabdiila reer banu israa'iil unuma taalle cid kasta oo dulmida oo dembaabta oo la ciqaabo way u taallaa wa in cudtum cudna haddaad yacni xumihii haddaad dib ugu laabato ciqaabkiina waanu ku soo laaban weeye oo dubbihii ilaahay halkiisii buu taagan yahay wa in cudtum haddaad ku noqotaan reer banu israa'iilow ay ilal ifsaadi ifsaadkii iyo xumaantii dib haddaa ugu laabataan cudnaa annakuna ciqaabtiinni waa ku soo laabanaynaa wajacalnaa waxaanu ka yeelay jahannama jahannama lilkaafiriina gaalada waxaanu uga yeelay xasiiraa xabsi iyo meel ay ku sugnaadaan oonay ka zuulin baanu jahannamo uga yeelay halkanna rabbi waxa uu ku tilmaamay in marka labaad ee ay fasaadkii ku noqdaanna fa idaa jaa wacdu alaakhira kuwii hore loogu sallidoo kale lagu dirayo si ay u dhadhansiiyaan cuquubo iyo cadaab daran masaajidkana ay u kharaabiyaan waxay soo gaadhaanna burbur iyo baaba uga dhigaan laakiin sida raxmadda rabbi marnaba aan looga quusanayn waxa la raaciyo lagu gebagabeeyey casaa rabbukum an yarxamakum waxaasoo dembi iyo dulmiya idinkoo galay haddana waxa suurowda rabbi inuu idiin naxariisto oo dhibka idinka qaado oo awooddii iyo libintii iyo cududdii idiin soo celiyo waase haddaad toobad keentaan oo alla a u noqotaan waxaa kaloo yacni la dhigay qaacido guudo dadkoo dhammi xilli walba inay ku waantoobaan oo wax ku qaataan ay mudan tahay oo ilaahay waxau ihi wa in cudtum cudnaa reer banu israa'iilow wixiinni haddaa ku noqotaan ciqaabkaygiina wuu soo noqon marka cid kasta oo intay dembaabto la ciqaabo la karbaasho qaacidadaasi way u taallaa wa in cudtum cudnaa alla waxau ihi ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam allah waxau ihi ina haada kani alqur'aana ee qur'aankii yahdii waxa uu dadka ku hanuuninayaa lilatii liariiqati alatii dariiqadii ayuu ku hanuuninayaa iyo waddadii waddadaasoo hiya iyadu aqwamu ugu toosnaanta badan wa yubashiru waxaanu ugu bishaaraynayaa almu'miniina mu'miniinta aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati camaladan wanaagsan waxa uu ugu bishaaraynayaa anna lahum bianna lahum inuu u sugnaaday mu'miniinta ajraa abaal abaalkoo kabiiraa weyn wa ana aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhirana aan rumaynayna actadnaa waxaan u diyaar garaynay ba alla yihi lahum iyaga cadaaban cadaab cadaabkoo aliima ay mu'lima xanuujinaya waa jamcan bayna albishaarati wannadaarati waxaa la kulmiyey bushaarayntii iyo digistii oo kuwa rumeeye raacee qur'aanka qaata waxaa loogu bushaaraynayaa abaal iyo janno wanaagsan kuwa beeniye ee qur-aanka dariiqadiisa ka baydhana waxaa lagu cabsi gelinayaa oo looga digayaa cadaab daran oo u dambeeya waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa qur-aanku waxa uu dadka ku hanuuninayaa dariiqada ugu toosnaanta badan aqwam wa afcalu tafdiil waxaana la yidhaha waa maa dalla cala almushaarakati waziyaada muraadkuna waxa weeyaan haddiiba ay jirto uun dariiqo toosani ta ugu toosnaanta badani mar walba waa ta qur-aanku uu tilmaamayo hadday xagga dhaqanka iyo akhlaaqda noqoto hadday xagga caqiidada iyo camalka noqoto hadday xukumka iyo cadaaladda iyo garsoorka noqoto dhinac wal oo la daymoodo la eegaba ta ugu toosnaanta badani waa ta qur-aanku uu tilmaamayo uun dadka alla waxau ihi subxaanah wayadcu linsaanu insaankii wuxuu u yeedhanayaa oo uu baryayaa bishari sharka ayuu u yeedhanayaa ducaa'ahu ka ducaa'ihi yeedhmadiisa ama beryadiisa oo kale bilkhayri khayrka uu baryaya uu u yeedhanayo wa kaana alinsaanu insaankii waxau ahaaday cajuulaa mid degdeg badan wa amhilat lmubaalaga facuul degdeg fara badan baa lagu sallidoo lagu imtixaamay insaanka aayaddan sida raajixa waxaa la tilmaamayaa insaanku sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo yadcuu bishari calaa nafsihi wa ahlihi idaa dajir ka ducaayihi bilkhayr mar alla marka uu cadhoodo ama uu xanaaqo ama xaalad culusi ay insaankii ku dhacdo naftiisiiyo ehelkiisiiyo ubadkiisiiyo ooridiisiibuu habaarayaa oo shar iyo xumaan ugu yeedhayaa sida marka uu raallida yahe uu fayow yahe caadiga uu yahayba uu khayrkiiyo wanaagga ugu ducaysto oo kale ayaa markuu cadhoodo shar iyo xumaan uu ugu habaarayaa naftiisa ama ehelkiisa taasi markaa waxay tilmaamaysaa dee insaanka degdegiisa waana arrin waaqicoo jirto oo dee waxaa laga yaabaa ruuxa ilmihiisu hadduu ka xanaajiyo ooridiisu hadday ka xanaajiso waxa iyo waxaasi kugu dhacdoo ilaahay kugu rid inuu si sahlan u yidhaahda laga yaabaa hadhowna uu ka qoomamoodo kuu sidaa ku lahaa hortiisa hadduu gaadhi ku kala gooyo dee haddana oohin buu qabsanayaa soo maaha markaa dee markan hore waxaa laga yaabaa cadhada ka xoog roonaatay inaanu isba dareensanayn laakiin waxaa laynoo tilmaamayaa in dabeecadda laga digtoonaado oo haddaad cadhooto iyo haddaad camal iyo ciil qabtaba marnaba naftaada iyo ehelkaaga midna ha habaarin oo xumo iyo shar ha ugu yeedhin wayadcu linsaanu insaankii wuxuu u yeedhanayaa oo u baryayaa bishari shar buu u yeedhanayaa oo uu ku ducaysanayaa ducaa'ahu ka ducaa'ihi sida yeedhmadiisa oo kale bilkhayri khayrka ugu yeedhanayo khayrka uugu ducaysanayo oo markuu cadhoodo naftii iyo ehelkiibuu habaarayaa sida marka uu caadiga yahayba uu khayrkiiyo wanaagga ugu ducaysanayo oo kale wa kaana alinsaanu insaanna waxau ahaaday cajuulaa mid degdeg badan wa jacalnaa waxaanu ka yeellay baa allow yidhi alleyla habeenkiiyo wannahaara maalintii aayatayni laba calaamadood oo ilaahay cadamadiisa astaan iyo calaamad u ah famaxawnaa dabeed waxaanu tirtiray baa alla uu yidhi aayata alleyli habeenka calaamadiisii baanu tirtiray oo macnaha aanu ka masaxnay nuurkii iyo iftiinkii oonu mugdi iyo madow ka dhignay oo calaamadii habeennimo waanu tirtiray nuurkaanu ka qaadnay oo mugdi iyo madow baanu ka dhignay weeyi wajacalnaa waxaanu ka yeelay aayata annahaari maalinta calaamadeediina waxaanu ka yeelay mubsiratan mid waxa weeyaan wax arkaysa jalaalaynku waxau odhanayaa ay mubsaran fiihaa mid dhexdeeda wax la arkayo oo ibsaarkii iyo aragtidii baa loo tiiriye maalinta laakiin maalinku wax ma arkaye e maalinka dhexdiisa wax la arkayaa cidda wax arkaysaana waa dadka iyo waxa weeyaan noolaha ku dhex nool wajacalnaa waxaanu ka yeelay aayata annahaari maalinta aayaddeediina waxaanu ka yeelay mubsiratan mid wax arkaysa ay mubsaran fiihaa mid dhexdeeda wax la arkayo ayaannu maalinkiina ka yeellay maxaanu sidaa uga yeellay litabtaguu si aad u doonataan oo u raadsataan maalintii fadlaa dheeraad iyo risiq min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday si aa u raadsataan oo u doonataan iyo walitaclamuu si aa u ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabta waxaannu sidaa uga yeellay aayaadka habeenkiiyo maalintii si aad maalintiina u fooftaan oo risiqiinna u raadsataan iyo si aad taariikhdii iyo xisaabtii iyo sannadihii ugu tirsataan habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya ee kolba midu soo gelayo allah waxau idhi wa kulla shayin ay wafasalnaa waanu kala dhigdhignoo waa bayaaminay kulla shayin shay walba shay wal oo dadku u baahan yihiin fii dunyaahum wa ukhraahum duunyadooda iyo aakhiradoodaba wax kastooy uga baahan yihiin waa faahfaahinoo waa caddaynay baa alla uu yidhi fasalnaahu shay kasta waa u caddaynay dadkii tafsiilaa caddayn iyo kala bixin iyo faahfaahin baanu u faahfaahinooonu u caddaynay wakula insaanin ay waalzamnaa kula insaanin alzamnaahu labaduba waa baabulishtigaal oo ficilka dambe ficil uu fasirayo ayaa lasoo qadarayaa oo ka hore nasbiya ay waalzamnaa waxaanu laasimsiino oonu ku dhajinnay oo mid laasimay oo ku dhegan oon dhinacna u dhaafay inaanu ka dhignay waalzamnaa waxaanu laasimsiinay ama ku dhajinnay kula insaanin insaan walba alzamnaahu waxaanu laasimsiino oonu ku dhajinnay daa'irahu camalkiisii uu qabanayey camalkiisaanu qof walba laasimsiinoon dhinacna u dhaafay fii cunuqihi qoortiisaananu ku dhajinnoonu laasimsiinay wa alzamnaa waxaanu laasimsiinoonu ku dhajinnay kula insaanin insaan dhammaantii alzamnaahu waxaanu ku dhajinnay daa'irahu camalkiisii ayaanu laasimsiinoo ku dhajinnay fii cunuqihi qoortiisa ayaanu laasimsiinoonu ku dhajinnay camalkiisa wanukhriju waxaanan uu soo bixinaynaa lahu insaanka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kitaaban mid la qoray ay maktuuban fiihi camalu kitaabku marna bimacna almaktuub buu noqdaa marna bimacna alkitaaba marka kitaaban ay maktuuban fiihi camalu mid camalkiisa dhexdiisa lagu qoray waa diiwaankii camalkiisa lagu koobay ayaanu qiyaamaha u soo bixin doonaa kaasoo yalqaahu insaankii uu la kulmayo kaasoo manshuuran la fidiyey waa laba sifo oo kitaabka lagu tilmaamayo kitaab uu la kulmayo oo la kala bixiyoo la fidiyey ayaanu usoo bixin doonaa qiyaamaha wa yuqaalu lahu insaanka waxaana lagu odhan doonaa iqra' akhriso kitaabaka kitaabkaagan camalkaaga lagu qoray akhriso kafaa binafsika naftaadaa kuugu filan alyowma maanta calayka adiga korkaaga xasiiba ay muxaasiba mid ku xisaabiya waxa kuugu filan maanta naftaada waxaa loo cabiray cunuqa ama qoorta wuxuu jalaalaynku odhanayaa khusa bidikri lianna alluzuuma fiihi ashaddu waxaa qoorta loo cabiray ee loo yidhi qoortaa loo sudhayaa uu ka suuli maayo nin walba camalkiisu waa la socdaa dee ilaa uu godka la galo oo qiyaamaha lala soo bixiyo dabeedu ku abaalmuto dee imaa filjanna wa imaa finnaar wuxuu yidhi markaa qoorta waxaa looga cabiree loo gaar yeelay xubinta luqunta ama qoorta waayo shaygu qofka inuu laasimo halka ugu adag ee aanu ka faaruqayni waa qoorta walidaalika qofka waxaa yacni waxa weeyaan uu isku adkaynayo calaa cunuqii buu odhanayaa ballantaa ama shaygaa anigaa qoorta ku qaatay luquntaydaan ku qaatay macnaha waxa weeyaan sinaba uga bixi maayo markaa qofkana dee mar haddii qoorta wax loo xidho loo sudho ama hoggaan waxa weeyaan dee qoorta lagaga xidho waa halka ugu adag ee qofka lagu hogaamin kara ama haddii laga qabto aanuu dhinacna u dhaafayn marka waxa uun cunuqa ama qoorta loo cabiray lianna lusuuma fiihi ashad lusuumka shaygu inuu ku dhego oo aanu dhinacna uga zuulin waxa ugu adayg badan waxa qofka qoorta loo sudhaan ka zuulayn saasaa qoorta looga cabiray xasanulbasri waxau yihi calayhi raxmatullah cadala wallaahi fiika man jacalaka xasiiba nafsik wallee wuu kuu cadaalad falay allaha ka yeelay waxa weeyaan naftaadii xisaabiyahaagii naftaada ka dhigay ilaaha cid kale aan kuu doondoonin ee xisaabiyahaaga naftaada ka yeelay iyo xubnahaaga alla ilaahay wuu kuu cadaalad falay oo waxaad kaga cabato kuguma samayn alla waxau idhi man ihtadaa ruuxa hanuunaa fa innamaa yahtadi wuxuu hanuunayaa uun linafsihi ay linafci nafsihi naftiisa waxtarkeedunbuu hanuunayaa waman dalla ruuxa hallaabaana fa innamaa yadillu waxa uunu u hallaabayaa calayha ay calaa durri nafsih naftiisa dhibaatadeedunbuu u hallaabayaa oo dee dhibaatada ka dhalataa isaguunbay ku dhiciye cid kale waxyeeli mayso walaa tasiru xambaari mayso waasiratu naf dembaabtay wisra ukhraa ay wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed waxa weeye xambaari mayse keedunbay xambaari oy u xidhan tahay wamaa kunnaa ma baanaan ahaanin baa la widhi mucadibiina kuwii dadka cadaabaya maanaan ahaanin xataa nabcatha ilaa aanu u soo diro rasuula rasuul ilaa aanu u soo diro oo ummad walba dhexdeeda nebi laga soo bixiyo cidna cadaabi mayno iyadoon xujada lagu oogin marka halkaana waxaa laga qaadanayaa dee alcudru biljahli oo dadku intaanay shayga garanaynin xujada lagu oogin dee lagu cadaabi maayo rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waxaa rususha uu rabbi u soo dirayba iyagoo dadka muuminiintaa u bishaaraynaya gaaladana cadaabka uga digaya si aanay dadku xujo iyo marmarsiyo ugu helin ilaahay agtiisa rusushaa la soo diray dabadeed si xujadu ugu qumto korkooda cudurdaarkuna uga baaba'o oo aanay wax cudurdaara u helin ayaa rabbi rususha u soo diray kutubtana ugu soo dejiyey alla waxau idhi waidaa aradnaa markaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qaryatan magaalo muraadku waa ehelkeeda ah dad meel degan inaanu halaagno markaanu damacno amarnaa waxaanu amarnaa uun mutra fiihaa kuwoodii loo nicmeeyey ee maalqabeenkiiyo madaxdooduun baanu amaraa ay biaacati calaa lisaani rusulina inayna ateecaan baanu ku amaraa carabka rusushayada oo dee rusushuu rabbi u diray baa am amarto oo tidhaahda ateeca oo rususha rumeeyoona raaca fa fasaquu dabadeed way fisqi falaan oo xumaan bay sameeyaanoo daacada rabbay ka baxaan oo fiihaa qaryada iyo magaalada dhexdeeda faasiqnimay ku sameeyaanoo daacada rabbay ka baxaan ay fa kharajuu can amrina waxaanu amaray bay ka baxaan oo dee wayna caasiyaan fa xaqa dabeed waxaa ku waajibta calayhaa qaryadaa korkeeda alqowlu hadalkii cadaabkaa dabeed korkooda ku waajiba fa dammarnaaha dabeed markaasaanu baabi'innaa oo halaagnaa tadmiiraa baabi'in iyo halaagis alla wuxuu tilmaamayaa dee sunnada kowniga ah walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan oo ummad marka la halaagayo dee rusul baa loo diraa horta marka hore rusushu markaa xujada ayay ku oogtaa waxay amraan daacada iyo diinta dembiga iyo dulmigana waa u diidaan dabeed ummaddaasi rusushii dhag uma dhigtee fisqi iyo foolxumo ayay sameeyaan kadib waxay mutaystaan oo ku waajiba cadaab dee kadib baanu ciqaabnaa marka waxay faahfaahinaysaa un aayaddani dee wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa xujada lagu oogo dee cid layska cadaabayaa ma jirto iyadoon waxa weeyaan wixii diinta iyo xaqu ahaa lasoo gaadhsiin alla waxau idhi wa kam in badan ayaa ahlaknaa aanu halaagna oo min alquruuni ummada ah kam ayaa lagu bayaaminayaa in badan oo ummada ah wa kam in fara badan ayaanu ahlaknaa halaagna oo min alquruuni ummadihii hore ah min bacdi nuuxin nebi nuux dabadii in badan oo ummadaa ayaanu halaagnay wa kafaa birabbik rabbigaabaa kuugu filan nebi moxamedow bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiiraa mid u xogogaala oo basiiraa arkaya oo arag badan rabbigaabaana kuugu filan mid xogogaalu oo arkaya dembiyada addoommadiisa oo wax ka qarsooni rabbi ma jiro wa kafaa birabbik rabbigaabaa ku filan nebi moxamedow khabiiraa mid xogogaalu ah basiiraa oo arkaya bidunuubi cibaadih addoommadiisa dembiyadooda mid og oo arkaya allah kuugu filan wa kafaa billaahi shahiida allah waxau idhi man axadka kaana ahaaday huwa manku yuriidu mid doonaya alcaajilata tan degdegasee adduunyada ka adduunyo uun doonaya oo aan muraad iyo hami kalaba lahayn cajalnaa waa u soo dadejinanaa lahu isaga fiihaa tani degdegaysee adduunyada a dhexdeeda waxaan ugu soo dadejinaynaa maa nashaa'u waxaanu doonno liman cid baanan uu soo dadejinanaa nuriidu aanu doonno oo lahuda ka bedel liman nuriidu maaha mutlaqoo mid walba maahee waa liman nuriidu ka aanu doonayno ayaa waxaanu doonayno aanu duunyada ugu soo dadejinaynaa humma jacalnaa dabeed waxaanu u yeelaynaa lahu isaga jahannama jahannamaanu u yeelaynaa yaslaahaa xaal uu gelayo ama ku gubanayo madmuuman xaal uu yahay mid la ceebeeyey madxuuran oo la fogeeye oo raxmadda laga durkiyey waman ruuxa araada doona alaakhirata aakhiro ruuxa doonana ee dar ilaahay u taacaysanaya cibaado iyo camalka u samaynaya oo wasacaa shaqaysta lahaa aakhiro u shaqaysta sacyahaa shaqadeeda iyo camalkeeda oo camal khaalis oo saalixa sameeya walxaalna aakhiro u shaqaysta huwa isagu mu'minun uu mu'min yahay fa ulaa'ika kuwa sidaa sameeya kaana waxau ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuuraa mid lagu mahadinayo oo camalkay sameeyaan abaal weyn oo joogto ah oo aan duugoobayn lagaga abaalmarinayo ayaa camalkoodu ahaaday ilaahay waxau idhi kullan numiddu haa ulaa ay wa numiddu waxaanu siinaynaa kullan ay kullan min alfariiqayni min muriidi dunya wa muriidi alaakhira waxaanu siinaynaa mid wal oo labadan qolo ka mid ah ka adduunya doonkaa iyo ka aakhira doonka aba ka bedelo numiddu waxaanu siinaynaa haaulaa kuwaa mu'miniintaee aakhira doonkaa waxaanu siinaynaa iyo wa haaulaa kuwaa kale gaaladee adduunya doonkaa waxaanu siinaynaa ay fi dunya maaha aakhiro aakhiro waxba kumale gaaladu yacnii adduunyada waxaanu ku siinaynaa kuwaa iyo kuwaaba kuwa adduunya doonka iyo kuwa aakhira doonkaba min cataa'i rabbik rabbigaa deeqdiisa iyo siintiisa iyo cadiyadiisa wax ka mid a ayaanu kuwaa iyo kuwaaba siinaynaa labada qoloba wamaa kaana maba ahaanin cataa'u rabbik rabbigaa siintiis iyo deeqdiisuna ma ahaanin maxduuraa ay mamnuucan min axad ruuxna mid loo diidoo laga manciyo gaal iyo muslim toona cadiyada rabbi ee adduunyadu ma ahaanin halkan waxa uu rabbi ku tilmaamay dadkii dee inay qaybsamayaan gaaladu iyagu wax kastoo ay sameeyaan shar iyo khayrba ilan gaalku adduunyada lafteedu wanaag ku samayn karaayo samafalka iyo sadaqada iyo waxyaabo fara badan ayuu samayn karaa marka yacni dadkii waa qaybsamayaan oo kuwa aan adduunyo mooye hami kala lahayn sida gaalada kuwaa ilaahay wuxuu doono ayuu adduunyada ugu soo dadejinayaa cidda uu doono halkaa laba qeyd baa ku jira baa culimmadu ay yidhaahdeen oo maa nashaa'u liman nuriidu oo horta adduunyada la soo dadejinayaa gaalku wuxuu doono maahe waa maa nashaa alla wuxuu doono weeyaan oo haddaanu alla doonin si kasta hadduu u daalo uu daba cararo gaadhi maayo liman nuriiduna waa qeyd labaadoo maaha likulli axad waa kaanu annaku doonno unbaa waxaanu doonno aanu u soo dadejinaynaa marka aayaadka kale mudlaqa ah in loo oofinayo oo adduunyadooda la siinayo mudlaqa aayaadka kale waxaa lagu qaydayaa muqayadka aayaddan oo maa nashaa'u liman nuriidu waayo gaalo badan oo had iyo habeen adduunyo u socota ayaan waxba helayn oo noqonaysa khasira dunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin aayaadka mulaqa waxaa ka mid a man kaana yuriidu alxayaata addunya wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun iyo aayaddii kale waman kaana yuriidu xarha addunya nuutihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib marka mulaqa aayaadkaas waxaa lagu qaydayaa muqayadka aayadan oo waa maa nashaau liman nuriidu cid walbana ma aha wax walbana ma aha waa cidda alla u doono iyo waxa alla u doono waxaase lagu gebagabeeyey wax kasta adduunyada haddii lagu siiyo waxa uga dambeeya hantida uhi dee waa jahanamo uun waalciyaadu billaah marka wax kastoo adduunyo soo arkay maxay ugu taallaa kol hanti kol haddii waxa weeyaan ay hantida lama huraankii naarta jahanamo uun tahay qolada kale waa kuwa aakhira doon ah oo camalkooda ilaahay dartii u samaynaya iyagoo mu'miniin ah kuwaa camalkooda waa looga mahadnaqayaa mahadnaquna waa abaal wanaagsan in laga siiyo taasi waa qofka camalkii dee ikhlaas iyo mutaabaco iyo iimaan ku sameeya sidaynu horeba usoo tilmaanay kadib rabbi wuxuu tilmaamay adduunyada inta la joogo deeqda alle ee adduunyo nin walba ilaahay wuxuu doonu ka siinayaa gaal iyo islaamba bal waxa weeyaan gaalada ayaaba ugu nasiib badan xagga adduunyada dee marka adduunka la joogo oo alla waxaa wuri kullan numidu haaulaa'i wa haaulaa'i min cataa'i rabbik yacnii labadan qolo kuwan adduunya doonka ah iyo kuwan aakhira doonka ah qolo walba deeqda alle un baanu wax ka siinaynaa wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura siinta iyo deeqda allena adduunyada may ahaanin mid qofna mid laga mancinayo oo loo diidayo oo maa kaanad mamnuucatan min axad haba la kala badsado laakiin nin walba wixii loo qaruu qaadayaa gaal iyo islaamba ilaahay markuu tilmaamay adduunyada in lagu kala sarreeyo oo aan lagu sinnayn ayaa waxa uu tilmaamayaa aakhirana in lagu kala sarreeyo oo aan la sinnayn alla ilahe ta mudan sarraynteeda in lagu dadaalaana waa ta aakhiree adduunyada ma aha oo alla waxau ihi undur baleeg nebi maxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba kayfa fadalnaa sidaan u kala sarraysiinay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale ay fi dunya yacnii adduunyada intay joogaan bal sidaanu adduunka iyo maalka iyo madaxtinimada ugu kala sarraysiineenay u sinnayn bal hadda eeg eegma lagu waantoobo wax lagu qaato ila ilaahay baa qaybiyey maalka iyo madaxtinimadaba alla waxau idhi walal aakhiratu aakhiro ayaa se akbaru ka weyn yacnii kala sarrayntan adduunyada kala sarraynta aakhiraa ka weyn walal aakhiratu aakhiro ayaa akbaru ka weyn darajaatin xagga darajooyinka lagu kala sarreeyo oo wa akbaru ka weyn adduunyada tafdiilan xagga kala sarraynta la kala fadli badan yahay ilaahay markuu tilmaamay dadka adduunyada inuu ku kala sarraysiiyo oonay sinnayn wa rafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat oo dadku adduunka kuma sinna ayaa la tilmaamayaa kala sarraynta muhiimkii maaha tan adduunyada ee waxbaha ku dagmina waa ta dambe ee aakhiro taasaa muhiim ah in loo dadaaloon la dayicin allah waxau idhi laa tajcal ha yeelin nebi allow maca allaah ilaahay la jirkiisa ha yeelin ilaahan macbuud aakhare kale oo fataqcuda ay fatasiiro dabeedaad ahaato haddaad sidaa samayso madmuumaa mid la ceebeeyey makhduula oo la hoojiyey waxay culimmadu yidhaahdeen alkhitaabu lilnabiyi waalmuraadu ummatuhu waa la ogyahay nebigu marnaba inaanu ilaahay cid kale yacni waxa weeyaan la caabudayn laakiin waxaa hadalka nebiga loogu jeediyey waa madaxii iyo hoggaankii ummadda oo muraadku waa ummaddiisa iyo atbaacdiisa amaba saynu horeba usoo tilmaannay waxaa la yidhaha waa fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado waa mustaxiil oo wax dhacaya maahee haddayse dhacdo dee xaalku sidanuu noqon lahaa allah waxau idhi waqadaa rabbuk rabbigaa wuxuu amray nebi maxamedow macaanida qadaa bay ka mid tahay bimacnaa amara marka waqadaa rabbuk rabbigaa nebi maxamedow wuxuu amray uu dardaarmay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye axad kale wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu inaa u samafashaana rabbi waa amray bilwaalidayni labadii idin dhale waalid ixsaanan samafalid imaa yabluganna haddii uu gaadho cindaka agtaada mukhaatabow alkibara weynaanta iyo da-da hadduu ku gaadho axaduhumaa labadii ku dhalay midkooda u kilaahumaa ama labadoodiiba falaa taqul ha ku odhanin lahumaa labadaadii waalid uffin uf ha ku odhanaya hadal xun walaa tanharhumaa hana gurinin ama ha canaananin oo ha hiifin oo hadal xun oo qallafsan ha kula hadlin wa qul lahumaa waxaanad ku tidhaa labadaadii waalid qowlaa hadal hadalka oo kariima hagaagsan oo wanaagsan wakhfid u dabci oo u raarici oo hoos ugu dhig lahumaa labadaada waalid janaaxa dulli dabacsanaanta garabkeeda hoos ugu dhig min alraxmati min ajli araxma naxariis aad u naxariisanaysa darteed garabkaaga ugu dabci oo hoos ugu dhig waqul waxaana tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariisa labadayda waalid kamaa rabbayaanii siday ii soo barbaariyeen sagiiraa xaal aan ahay mid yar halkan ilaahay wuxuu ku tilmaamay xaqiisii ugu weynaaye addoommada uu ku lahaa oo ah cibaadatullaahi waxdah keligii in la caabudoon cid kale lala wadaajin waxaa lagu xijisiiyey xaqii rabbi xaqa labada waalid culayska uu leeyahay bay tilmaamaysaa labada waalid in loo samafalo guud ahaan markii laynoo amray xaalad gaar oo axwaasha ay maraan ka mid a gaar loo xusay waayo waa xilligay ugu baahi badan yihiin samafalkaaga waalidku marka uu xoogga yahay adaa u baahan inaad addeecdo ood u samafasho oonad kor u eegin adaa u baahan kuma dhiiranaysa inaad meel kaga dhacdo inta badan laakiin waalidku marka uu dhul dhacee uu jilco ee sabinnimo iyo carruurnimo uu dib ugu soo noqdo u baahan yahay in najaasada laga daahiriyo oo laga hagaajiyo heerkaa markuu waalidku gaadho markaasay kala baxdaa ummadda keeda baarigaa iyo caaqu oo ka caaqu dee markaasuu ka dhaqaaqaayo oo ka cararaa baariguna markaasuu waxa weeyaan samafalka rasmigaa uu sameeyaa marka waxaa la yidhi haddii agtaada ay ku gaboobaan labadii waalid ama midkood uf ha ku odhanin oo hadal xun oy kahanayaan ama dhibsanayaan ha kula dhicin walaa tanharhumaa waa hadalka qallafsan ee qaasiga ah sidaa ka daa ama sidaa yeel inaad si kakan ugu tidhaahdo adoo canaananaya waa mamnuuc samafalkiina waa ka soo horjeedaa hadal wanaagsan kula hadla oo dabacsan garabkiinna u raariciyo u dabciya idinkoo u naxariisanaya darteed una duceeya marka waa muhiim labada waalid markay jilcaan ee ay dhulka usoo dhacaan in loo samafalo siday kuugu samafalayeen markaad sabiga ahayd ee kaadida iyo saxarada midna aanad iska hagaajinay ee ay kuugu soo jeedeen hadhiyo habeenba dee markay iyaguna soo dhul dhacaan markaa u dhaganuglow oo u samafal oo jannada lugahooda hoostooda ka raadi iyagaa lagugu jannaynoo rabbi uu raalli kaaga noqon haddaad raalli gelise alla waxaa uhi rabbukum rabbigiina aclamu isagaa u ogaal badan bimaa fii nufuusikum nafihiinna dhexdooda waxa ku sugan allaa og in takuunuu haddaad ahaateen saalixiina kuwa hagaagsan oo toosan fa innahu alle kaana waxau ahaaday lilawaabiina kuwa noqodka badan hafuura kii u dembi dhaafis badan baa alla u ahaaday ilaahay waxa uu tilmaamayaa markaad waalidkii u samafala laydin leeyahay idinkoo u samafalaya inay iska sabir taagwaa iyo qaadan waa iyo kugu qabsatay unay tahay oo adoo karaahiyeysanaya oo qalbiga ka dhibsanaya aad waxa weeyaan inaad u samafalayso iyo kor iyo kalba inaad baari uga tahay ood u samafalayso adigoo ku faraxsan oo waxa weeyaan qalbigaagu ku degan yahay hadba qalbiga iyo naftaada waxa ku jira ilaah baa ogoo daalacanaya halkaa waxaynu ka garanaynaa samafalku inta muuqata uun maahae qalbiga ayuu ka bilaabmayaa adoo karaahiyeysanaya qalbiga ka dhibsanaya haddana haddaad wadwadood rogrogayso dee qalbiga caaq baad ka tahay caasi baad ka tahaye baari kama tiid qofkana qalbigiisa waxa ku jiraa waxa uu samaynaya waa ka muuqanaya ruuxana isku mid ma aha isagoo faraxsan oo habiyoo raalli ah inuu samafalayo iyo isagoo dhibsanayo oo wax ka furta uun la inuu u samafalayo way ka kala muuqanaysaa marka waxaa la tilmaamayaa sida korka iyo camalka muuqda looga samafalayo nafta iyo qalbiga hoosena in laga samafalo waxaa kaloo rabbi tilmaamay haddii idinkoon caloolxumo u hayn oo kor iyo kalba baari uga ah dee bashar baa tihina kelmadi idinka duusho ilaahay uurkiinna waa ogiho waa idinka dhaafaya ilan waxaa suurowda mararka qaarkood inay kelmadi kaa duusho adoon qalbi xumo u hayn intaa ilaahay waa kaa dhaafaya oo bashar baa tahay haddii se calool xuma kugu jirto arrinta halistee culayska badani waa taa oonad qalbiga raalli kaga ahayn waalidkaaga alla waxau ihi wa aatisi dalqurbaa dhowaanshaha ka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa si wixii aad karayso ee samafal iyo sadaqa iyo xidhiidhin iyo xaq khala ah sii qofka kuu dhow oo ha ka duudsii walmiskiina miskiinkana xaqiisa sii wabna sabiili ka socotada ana xaqiisa sii walaa tubadir haddaad daadinin xoolaha tabdiiraad daadaadin tabdiirka waxaa la yidhaha tafriiqulmaal xoolahoo layska faraqo layska daadaadiyo la beytimaaliyo kamaa yufaraqu lbadru sida shinnida loo saydho ee loo daadaadiyo oo ninka beeralaydii beertiisa marka uu beeranayo shinnida dee saasuu u saydhinaya oo dhulka ugu daadinaya marka waxaa lagu shabahay walaa tubadir sidaa shinnida loo saydhinayo ee loo daadaadinayo marka beeraha la beeranayo dee xoolaha ha u saydhinin oo ha u daadaadinina halkeeda uun dhiga ku habboon ee meel walba ha dhigina walaa tubadir tabdiira tabdiirka markaa la diidayo waxa uu jalaalaynku odhanayaa ay bilinfaaqi fii hayri taacati illaah waxaan daaco ilaahay ahayn inaad ku bixiso xoolahaaga ha ku daadaadinin oo ha ku beytimaalinin markaa wuxuu tilmaamayaa sheekhu yacnii daadaadinta xoolo fara badan baad bixisuun looma jeedee shilinna ha noqdee xoolaha xaqiisa ku habboon ku bixi shilinka aad meeshii xaq ahayd meelaan ahayn ku bixisay waa daadisay walow boqol shilinna ha noqdee marka alla waxau ihi walaa tubadir ha daadaadinin tabdiiran daadaadin xoolihii ha daadaadinin waayo ina almubadiriina kuwa xoolaha daadaadiya ee xaqoodii meel aan ahayn ku bixiya kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiin shayaadiinta walaalahood bay ahaadeen way la dhasheen looma jeedo dee insiiyo jinbaabay kala yihiine waxay shabbaheen shaqadii shayddaanka ee sharka iyo xumaantaa loo jeedaa wa kaana shaydaanu shayddaanna waxau ahaaday lirabbihi rabbigii kafuuraa mid u gaalnimo badan oo in fara badan ka gaaloobaya oo nicmada rabbigii dafiraya oo diidaya ayaa shayddaan ahaaday markaa ruuxa nicmada alle ka gaalooba ama xoolaha baabi'iya ee daadaadiya camal shaydaan ayuu shabbahay cuquubo iyo cadaab culusna waa mutaysanaya allah waxau idhi wa imaa tucridanna haddii aad ka jeedsata canhum iyaga dadkaa la soo sheegay ee la yidhi wa aati dalqurbaa xaqahu waalmiskiina wabna sabiil yacnii dadkaa ka baahan ka socotada ah ka xigtada ah dadkaa waxsiintooda haddaad ka jeedsato oo waxaad siisa aad weydo weeyaan macnihiiyo muraadku wa imaa tucridanna haddii aad ka jeedsato canhum ay can iitaa'ihim yacni kuwaa inaad wax siiso haddaad ka jeedsato waxaad siisaba aad weydo ibtiqaa'a raxmatin liajli ibtiqaa'i raxma oo aad uga jeedsatood wax u siin weydo raxmad iyo risiq raadin aad raadinasoo doonasa darteed raxmaddaa ama risiqaasoo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay raxmaddaasoo tarjuuhaa aad rajaynayso haddii aad dadkaa wax sii lagu yidhi oo xaq sii haddaad ka jeedsato waxaad siisa macnaha aad weydo aad ugana jeedsato adoo rajaynaya risiq xagga rabbi kaaga yimaada sidaasi hadday dhacdo faqul waxaad ku tidhaahdaa lahum iyaga qowlaa hadal hadalkoo maysuura la sahlay yacnii hadal fudud oo dabacsan ku dheh sida inaad ku tidhaahdo ilaahay marka uu xisoo geliyo ayaan idin siin doonaa ilaahay baa inoo fudaydin doona hadal wanaagsan oo dabacsan kula hadal hanti aad hoo tidhaahda haddii aad weydo qowlu macruufun wamakfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa adaa waa aayaddii bay la midtay alla uu yidhi hadal wanaagsan iyo dhaafitaan ayaa ka khayr badan sadaqo dhibaato la raacinayo markaa hadal wanaagsan ku dheh oo waxaad tidhaahdaa goortaan wax helo ayaan idin siin doonaa insha allah alla waxa u ihi walaa tajcal haka yeelin yadaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada walaa tabsudhaa hana fidinin gacantaada kullalbasti fidin dhammaanteedna ha fidin oo fataqcudo dabeed aad ahaato ay fatasiiro aad ahaato haddaad sidaa samayso maluumaa mid lacanaantay aad ahaato haddaad gacantaada qoortaada ku xidho xagga allana lagaa canaanto oo lagu cadaabo xagga addoommadana lagaa canaanto oo waxa weeyaan lagu ceebeeyo kaasoo maxsuuraa fara madhan uun waxba hayn oo fataqcuda ay fatasiira dabeed aad ahaato maluumaa mid la canaanto oo maxsuuraa fara madhan uun waxba hayn oo ay munqatican laa shay-a cindak ayuu jalaalaynka odhanaya adoo xoolihii kaa go-een uun shilin hayn aad ahaato marka maluuman raajicun lilwal wa maxsuuran raajicun lithaani laba shay baa loo diiday waxaa la yidhi gacantaada luquntaada ha ku xidhin oo gacantii go-day aan shilin iska soo saarin ha noqonin taa waxa u noqonaysa maluuman oo haddaad bakhayl noqoto xagga alle iyo xagga addoommadaba waad ka ceebaysantah waanaad ka canaanan tahay maxsuuranna waxay u noqonaysaa walaa tabsudhaa kullal basti hana wada fidin gacantiioo waxaad haysaba dee ha bixin si aanad u noqon mid fara madhan oon shilin hayn taana waxaa loogu diidayaa dee qofka xil baa saaran oo xuquuq baa laga rabaa oo dad buu mas-uul ka yahay marka ummaddii nafaqadeedu ay ku waajibtayba isagoon waxba u hayn hadduu dadka wuxuu hayeyba ku faraqo dee waa dembaabayaa ilan xil iyo mas-uuliyad baa saarayd marka waxaa loo diiday inaanu gacantii go-dayna noqon mid waxaba wada bixiyana noqon wattakhid bayna daalika sabiila labadaa dariiq dhexdhexayso oo waxna bixi waxna baaqi yeel ilan yani waxa weeyaan mas-uuliyad baa ku saarane alla waxau ihi ina rabbaka rabbigaa nebi maxamedow yabsutu waa fidiyaa oo waa ballaadhiyaa arrisqa arsaaqada liman yashaa ciduu doono waa u ballaadhiyaa wayaqdiru waanu ku cidhiidhiyaa ay calaa man yashaa ciduu doonana waa ku cidhiidhiyaa waayo inahu ilaahay kaana waxa u ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiraa kii xogogaal waa basiiraa ee u aragti badan ee arkaya marka nin walba wixii ku habboon baa rabbi kula dhaqmaa alla waxau ihi walaa taqtuluu ha dilina awlaadakum ubadkiinna hallaynina khashyata imlaaqin caydhnimo cabsi aa ka cabsanasaan darteed ubadkiinna ha u dilina naxnu annaga ayaa narsuquhum ubadka arsaaqayna iyo wa iyaakum idinkaba aayaddan suuratulisraa waxaa la hormariyey ubadka xagga arsaaqada oo naxnu narsuquhum ubadka iyo wa iyaakum idinkaba waalidkiiyow aayaddii suuratu lancaam inagu soo martayna waa cagsigeeda oo allah waxau ihi walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin ubadkiinna caydhnimo aa ka cabsanaysaan darteed ha u laynina naxnu narsuqukum waalidkiiyow idinka annakaa idin arsaaqayna iyo wa iyaahum iyagaba ubadka oo ancaamna waalidkaa la hormariyey sababtu waxa weeyaan saynu habeenkii halkaa aynu kusoo habeenkiinu halkaa maraynaba aynu tilmaannay ee jamalku uu sheegay waxa weeyi walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaqin waxa weeyi khawfa faqrin waaqicin bihim min imlaaqin waa faqri iyo caydhnimo ku dhacdo markaa haysata darteed baa loo jeedaa kol hadday markaa caydhnimo iyo faqrigu u haysto iyagaa laga bilaabay arsaaqadii oo waxaa yihi naxnu narsuqukum waalidkiiow iyo wa iyaahu laakiin halkan suuratulisraa khashyata imlaaqin maaha faqri imika haysta laakiin waa ku mustaqbalka ay ka baqanayaan faqri baa idinku dhici oo imika waa hodan laakiin khashyata imlaaq dabaka warwar iyo baqa iyo cabsi baa haysa mustaqbalka oo waxaa la leeyahay idinkoo isla caruurta maxaydin siin hawlaynina marka maadaama halkan aanu imika faqrigu hayn laakiin mustaqbalka uu yahay waxay u baqanayaanna caruurta ay tahay halkan caruurtaa la hormariyey naxnu narsuquhum ilaan caruurtay u cabsanayaan imika maaha fuqaro laakiin ilmaha dhalan doona maxaan siin doonaa weeyaan cabsidoodu dee waxaa la leeyahay naxnu narsuquhum annakaa arsaaqayne haw biqine daayo ha dilina markaa kolba ciddii cabsidu ay ku dhacasaa la hormariyey markan horena waxbaba ma hayaanoo naftooda ay u baqayaanoo iyagaa la hormariyey imikana waxway haystaana caruurtay u cabsanayaanoo caruurtaa la hormariyey haddaba qodobka muhiimka ah aynu halkan ku ishaaranaa waxa weeye in horta ubadka loo laayo cabsi caydhnimo laga baqayo waa min kabaa'iri dunuub shirkigunbaa ka sarreeya oo xadiidkii ibnu mascuud rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu weydiiyey ayu dembi acdam rasuulkii allow dembi la gala maxaa u weyn dee wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqa inaad ilaahay u yeesho cidaad la sinto ood barbar dhigto isagoo ilaahay ku abuuray dembi la gala kaasaa u weyn ibnu mascuud waxa uu yidhi innahu la cadiimun uma ayun wallee waa dembi weyne maxaa ku xiga rasuulkii allow wuxuu yidhi an taqtula waladaka makhaafata an yadcama macak inaad ilmahaaga u disho adoo ka cabsoonaya muxuu kula cuni marka waa tan walaa taqtuluu wlaadakum khashyata imlaaq iyo walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq yacni aayaddu arrimaha ay tilmaantaa xadiidkuna tilmaamaya haddaba maanta maxaa jira jaahiliyadii hore hadday iyagu ubadka toos u layn jireen oo waxa weeyaan dee xabaal ololin ay ku samayn jireen waida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat oo habluhuba ha u badnaadaane ay nolol isaga aasi jireen iyagoo ceeb ama yacni caydhnimo ka cabsanaya jaahiliyada maanta joogtaana ubadka layntiisa dariiqo kalunbay u maraan oo casriyaysan oo waxaad arkaysaa dadka dibadahaba ha u badnaadaane ruuxu hadduu ilmo ama laba ama saddex dhalo wuxuu ka odhanayaa waxa kale halkeed ku waddaa ma jamciyo khayriyaa tay mise hay-ad baa kuu biilaysa laakiin alxamdulilah innaka dee nicmada ilaahayna siiye dadka mu'miniinta ah uma aaba yeelayaan farabadnaanta ubadka waayo waxay garanayaan allihii abuura arsaaqaya in allaha huwa arasaaqu dilquwati lmatiin haddaba arrintaa caqiida xumaa ku duugan oo yacni waxa weeyaan ku jirta ruuxu inuu ka warwaro ilmaha maxaad siin dabadeed uu yidhaahdo fikradan gaalada ubadka ha la xadido waa fikrad gaala inagaga soo waxa inagaga timid nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inagu dhiirigeliyey guurka iyo ubadkaba in la badiyo fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama waayo maalinta qiyaame banka qiyaame marka la ysugu yimaado ummadaha kaleaan idinku faanayaa farabadnaantiinna marka waxaa laynagu dhiirigeliyo oo islaamku ina amray ubadka iyo taranta islaamka in la farabadiyo haddaba kol haddaad tahay ruux muslima dee waxa weeyaan si aan caqiidadii jaahiliyadii hore aanay kuu soo gelin adigoon is ogeyn ubadkaaga waxa weeyaan dee waa inaad aaminto ilaahay ku siiyey inuu arsaaqaya adig iyo iyagaba in allaha huwa arasaaqu dilquwati almatiin labaana kala duwan tandiimu nnasli wa taxdiidu nnasli in la habeeyo oo la farsameeyo oo waxaba suurowda dee ruuxii dumarka ahayd inay xanuunlow noqoto inay yacni waxa weeyaan dee dhulka u dhacdo inay awoodi weydo wax fara badan markaa mararka qaarkood marka xaaje iyo dani keensato ubadkii in la yaro farsameeyo oo la yaro kala durkiyo markay dani keento taa farsamayn iyo habayn baa la yidhaah dan iyo xaajaana keenta laakiin marnaba ma bannaano waa xaaraan taxdiidu nasli in la yidhaah waa la xadidayaa saddex ha dhaafin afar ha dhaafin afar baad leedahay afartan hadday dhasho waa risiq ilaahayay iska daa ilaahaybaa ubadka laftoodu waa arsaaqad waxa weeyaan dadkii hore dee rag iyo rag ahaa waxaabay odhan jireen ubadku ninba ninkuu ka ubad badan yahaa buu ka arsaaqad badan waa caqiido sax waayo mid walba risiqiisii buu wataa mid walba kaalinuunbuu buuxin oo meelunbuu ka soo bixi marka calaa kulli xaal midda kale wa calaa niyaatikum tursaquun niyadaadiiba hadday noqotun maxaad siisaa waa lagugu adkayn laakiin haddaad qalbi fiican ku dhasho ilaahay ku dayaci maayo wuu ku daryeelaya markaa yarayntaa ubadka waa caqiido xaggaa gaala inagaga soo gurguurataye ha layska ilaaliyo oo ha laga digtoonaado ninku waa inuu ku dadaalaa ubadka inta ugu badan ee uu dhali karo ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuu ku daryeelaya oo ku dayaci maayo allah waxaa uhi walaa taqtuluu halaynina awlaadakum ubadkiina khashyata imlaaq caydhnimo cabsi aa ka cabsanaysaan darteed ha u dilina ubadka naxnu annaga ayaa narsuquhum ubadka arsaaqayna iyo wa iyaakum idinkaba waayo ina qatlahum dilkoodu kaana waxau ahaaday khid'a dembi kabiira weyn walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina innahu zinada iyo arrinkeedu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo badan wasaa'a waa xumaaday huwa arrinkaa zinadu sabiilaa wadda ahaan iyo dariiq la maro isagaa ugu xun halkan ilaahay waxau ihi walaa taqrabu ha u dhowaanina laakiin ma odhan walaa tasinuu ha sinaysanina ha u dhowaanina baa ka xeel dheer ha sinaysanina oo cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ka odhanayaa tafsiirkiisa qayimka ah wannahyu can qurbaanihi ablaqu min annahyi can mujaradi ficlih in laynoo diida in looba dhowaado agagaarkeeda la maraa ka xeel dheer in laynoo diida uun sinada samaynteeda oo keliya lianna dalika yashmalu nahya can jamiici muqadimaatihi wa dawaaciih waayo ha u dhowaanina waxay koobsanaysaa diidmo laynoo diiday wax alla wixii hordhaca iyo sababta u ahaa zinada fa ina man xaama xowla alximaa yuushiku an yaqaca fiih khusuusan hada alamr aladii fii kaiirin min annufuusi aqwa daacin ilayh waayo qofka seeraha ku warwareega ee hareerihiisa laga waayo yacni hareerihiisa uun ka muuqda inta badan qofka seeraha ku dul wareega wuxuu u dhow yahay inuu ku dhex dhaco kol haddaad yacni agteeda ka dhammaan weydo inaad ku dhacdaad u dhowda gaar ahaan sheekhu waxau yihi arrinkan nufuusta in badan oo ka mid ah sabab weyn oo qawiya ay ugu yeedhayso ay ugu baaqayso oo shaydaanku u qurxinayo waa camalka zinada eh markaa marka layna yidhi walaa taqrabuu wax alla wixii sabab u ahaa baa laynoo diiday hadday aragti tahay hadday hadal tahay hadday taabasho tahay hadday u dhowaansho tahay hadday khalwo iyo dumar lala gaar noqdo tahay nebiguna sala allahu caleyhi wasalam xadiidkii saxiixeynka abi hureyra waxa uu ku yidhi kutiba cala bni aadama nasiibuhu min azinaa mudrikun dalika laa maxaala waa loo qoray ina aadam nasiibkiisa zina looga qoray yacni wuu ku dhacayaa oo marnaba ka baaqan maayo marka waxau yihi falcaynaani zinaahuma anadar labada indhood zinadoodu waa eegmada xaaraanta ah waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna zinadoodu waa dhegaysiga xaaraanta ah wallisaanu zinaahu lkalaam carabkana zinadiisu waa hadalka xaaraanta ah walyadu zinaaha albadshu gacantana zinadeedu waa taabashada iyo qabashada xaaraanta ah waarijlu zinaaha alkhutaa lugtana zinadeedu waa socodka xaaraanta ah waalqalbu yahwa wayatamanaa wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu marka ay ishu eegto ee carabku ku hadlo ee gacantu taabato ee lugtu u socoto ee arrinkaasi qalbiga uu ku soo dhaco qalbigiina waa tamaniyayaa oo wuu ku taamayaa arrinkaasi inuu dhaco xubintii tarankuna way rumaynaysaa ama way beeninaysaa macnaha asbaabtii oo dhan wadiiqooyinkii sinada marka lasoo maro gebagabadii iyo gunaanadka dee xubintii ama waa rumaynaysaa oo balaayadii weyneyd baa dhacaysa ama way beeninaysaa oo dhibaatadii iyo sinadii wuu ka baaqsanayaa qofku laakiin halisteeday leedahay haddii sababaha hore la sahashado taweyna inaad ku dhacdo halis baad u gelaysaa alla waxau ihi walaa taqtuluu halaynina an nafsa naftii ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu alla u xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu gooyo mooye si kale uu diiday oo naftii nafdisha ama waxa weeyaan dee isaga oo reer soo maray gogoldhaaf sameeya ama ridoobo oo diinta ka baxa dee saddexdii xadiidku sheegay mooyaane waxa weeyaan qofka naf xaq darre u dila waa muxaram waana min kabaa'ir dunuub marka alla waxau uhi walaa taqtuluuha dilina an nafsa naftii allatii taasoo xarama allaahu ilaahay uu xarimay in la gooyo ilaa bilxaqi xaq in lagu gooyo mooyaane waman qutila ruuxa la dilo madluuman xaal uu yahay mid la dulmiyo oo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waxaanu u yeelay liwaliyihi xigtadiisii dhiiggiisa lahaa ama mas-uulkiisa waxaanu u yeelay sultaanan awood uu ku qisaasto oo dhiiggiisii uu ku doontaanu u yeelay falaa yusrif yaanu ku xadgudbin kaa dhiiggale ee weliyu damkayi filqatli dilkii yaanu ku xadgudbin waayo innahu isagu kaa dhiiggale ee xigtadiisa ah kii la dilay kaana waxau ahaaday mansuuraa mid loo hiilinayo oo gacanta loo soo gelinayo ciddii dhiiggiisa daadisay si uu uga goosto u qisaasto isna markaa yaanu xadgudbin ee xaq una ku qisaasto xadgudubka waxaa ka mid a wuxuu wax ku dilay waxaan ahayn inuu ku dilo kii uu dilay ku aan ahayn inuu soo dilo qofkii la dilay ee keli ahaa in ka badan inuu yidhaa waxa weeyaan mid keliya uma dhigmee uu mad kale oo fara badan u laayo marka waxa la wixii xadgudub ah inuu googooyo oo uu suura xumeeyo waaxwaax iyo xubinxubin uu u googooyo inuu dab baan ku gubayaa yidhaahdo waxaasoo dhammi waa xadgudub si gobonnimo iyo sharaf leh waa inuu u dilo oo u qisaasto wa idaa qataltum fa axsinu lqitla innaka dee waynu naqaanaa soomaaliduyo marka aano ama dhibaato laga galo reer ama jilib waxaa la odhanayaa ree hebel yaa laga dilaa kan waxba ku fali mayne hadda kii gacanku dhiiglaa waa la yska dhaafaya ninka ugu mudakarsan ayaa la odhanayaa alla ilaahay kaasunbaa laga dilaa iyo hebelaa la dilo ilaahayna waxau ihi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma qaado alla waxau ihi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonka xoolihiisii ilaa bilatii dariiqadii mooye si kale ha ugu dhowaanina hiya iyaduba axsanu ugu wanaagga badnayd xataa yabluqa ilaa uu gaadhaya ashuddahu adadaygiisa oo min albuluuqi waarushdi inuu qaan gaadho dee qof hagaagsan oo yacni xoolihiisa u tashan karana uu yahay oo tasaruf wanaagsan oo dee qof caqli liita ama wax ka siihiin aanu noqon oo markaa uu qaan gaadho xoolihiisana uu u tashan karo ee buluuqa iyo rushdiga uu isla helo ayaa dee xoolihii fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda gacanta laga gelinaya alla waxau ihi wa awfuu oofiya bilcaadi ballanta ta ilaahay lala gala iyo ta addoommada lala galaba waayo ina alcaada ballanku kaana waxau ahaaday mas-uula mid laysweydiinayo wa awfuu oofiya alkayla miisida idaa kiltum marka aad miisaysaan ee aad beegaysaan raashinkii la miisayo wazinuu ku miisaama bilqistaasi miisaankii almustaqiimi toosnaa markaad miisaamaysaan marka kafadiiyo miisaankii wax lagu miisaamayana miisaan toosan oon dadka lagu duudsiyen wax ugu miisaama marka galaamadii wax lagu miisayana galaan waafiya oo yacni dhammaystiran oo waxba ka dhinnayn dadka ugu oofiya oo ugu miisa oo ugu dhammaystira alla waxau ihi daalika ay iifaau lkayli waalmiisaan miisidda iyo miisaankaba in la wafeeyo oo la dhammaystiro ayaa khayrun idin khayr badan oo waaxsanu wanaag badan ta'wiila xagga cidhibta iyo caaqibada dambana walaa taqfuha raacraaci nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba maa shay laysa laka aanu kuugu sugnaanin bihi shayga cilmun cilmi waayo ina samca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfuhaada qalbiga kullu ulaa'ika kuwaasi dhammaantood xubnahaas iyo jawaarixdaasi kaana waxau ahaaday mas-uulaa mid laysweydiinaya canhu madkuurka lasoo sheegay xaggiisa xubnaha lasoo sheegay oo dhan damiirku madkuurnimo ayuu ugu noqone waa laysweydiinayaa wixii dhagaha lagu dhagaystay wixii indhaha lagu arkay wixii qalbiga lagu qabtay allah waxa uhi walaa tamshi fi lardi walaa tamshi ha soconin fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda ha soconin maraxan xaal aad tahay mid isqaadqaadaya oo xaraga kibir u soconaya waxba dhulka dhexdiisa markaad socoto ha isqaadqaadin walaa tamshi ha soconin fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda maraxa xaal aad tahay mid kibraya oo isqaadqaadaya waayo inaka adigu lan takhriqa jeexi maysid alarda dhulka markaad cidhibtaada dhulka dhigto dhulka hoose jeexi maysid oo guntiisa gaadhi maysid walan tabluqa gaadhina maysid aljibaala buuraha tuulaa dherer ahaan kol haddaanad markaad isqaadayseed cagta kor u qaadaysana buuraha dherarkooda gaadhayn markaad dhulka dhigasana dhulka intaad jeexdo guntiisa aanad gaadhayn maxaaba ku dhibeed isku qaadqaadi miskiin daciifaaba tahay wa awaluka nudfa bilowgaagi waa candhuuf yaroo liidata aakhirkaagu waa meydka alla yska asturayo wa bayna jambayka alcadirah yacni calooshaada iyo baatinkaaga hoosena waxaad ku sidaa ood ku xambaarsan tahay wax marka uu kaa soo baxo aanad xamili karayne deg deg aad isaga daahirinayso markaa xaalkaaguba isagoo sidaasa maxaabad isla qaadqaadi tartiibu soco alla waxau ihi kullu daalik madkuurkaa la soo sheegay dhammaantii kaana waxau ahaaday sayi'uhu kiisa xumi makruuha mid la nacay cinda rabbik haddaba waxaa lasoo sheegay ma'muuraad waaweyn oo towxiidkuba ugu horeeyo iyo manhiyaad waaweyn oo shirkiguba ugu horeeyo waxyaabihii oo dhan waxaa loo jeedaa kaana sayi'uhu manhiyaadkiibaa gaar loo xusay waxyaabihii la reebay ee shirki ugu weynaa ilaahay agtiisa waa mid laga nacay makruuhana isqilaaxii fuqahada ee xaaraamta ka soo horjeeday maahee maanta waxaa loo jeedaa muxaraman mabquuda mid la nacay oo la xarimay ilan kabaa'irtii iyo shirkiyaadkii baaba ku jire maaha makruuhii muqaabil alxaraam waxaana culimmadu yidhaahdeen waa min baabi aliktifaa oo ilan meesha wanaag la isfaray iyo xumo la ysku diidayba waa la soo sheegay oo fara badane waxaa lagu kaaftoomay uun kaana sayi'uhuye waxa kaloo meesha ku jira wa kaana xasanuhu cinda rabbika mardiyan maxmuuda sida uu jamalkuba futuuxaadka ku tilmaamayo waxyaabaha la soo amray dadka wanaagooduna wuxuu ahaaday mid laga raalliyahoo rabbi uu jecel yahay kiisa xumina wuxuu ahaaday mid la necab yahay oo rabbi u xarimay alla waxau idhi kullu daalik kaa la soo sheegay dhammaantii kaana waxau ahaaday sayi'uhu kiisa xumi waa muxaramaadkiie cinda rabbika rabbigaa agtiisa wuxuu ahaaday makruuhaa mid la nacay oo la xarimay ayuu ahaaday wallahu aclam